anigu waxaan kaclayna oo soodayaal waxaan nahay oo deegaanka gandasho u dhashtay amisom waxay sudiyeen nin oday oo suldaan ah suldaan sheekh cali fariy la dhacaayo oo siddeed kal bir ah inay ku dileen suuqa dhexdiisii labaad afhayeenkii odayaashoo dhan inay meesha ku xireen muddo shan sac u xirnaayeen kadibna laba qofoodna ay ku dhaawaceen midna baynaad ee labada saableyda ay ugu jeexeen midna xaafadda ay ku dhaawaceen guryo fara badanna ay galeen iyo dhaqaalana meesha lagu qaatay dadka qaarkooda kadibna dib loo soo dayey rag badan waa rag badan waa la qabtay oo afhayeenkii oo odayaasha kamid ahaa iyo iyo rag badan ah oo odayaal ah iyo dhalinyaro badan ay xireen laakiin aad- waxaana soo gaartay in dhalinyartii iyo raggii gadaal la qabtay in la xiri laakiin moobiladii iyo lacagtii ay qaateen waa maqan tahay anaka odayaasha oo salaadiinta oo sh- laakiin dhibka meesha iska dhacay waxa waaye deegaanka gendasho waay hadda waxaa intii hadda oo shirkaan ku jirno war waxaana soo gaaray in rag badan wax lasoo deeyay aan maqalni laakiin inta inta ay dhan yihiin iyo inta oo maqan wiil hadda ma noo tiri koobna laakiin raggii oo ay qabteen badankooda waa lasoo daayay saasaa liyi tahay een, arrintaasi ee, waa lagu sheegay ciidanka amisom ee ee meesha tegay maanta ee, waana baaritaankeeda way socdaa ilaa iyo hadda ee, amisomti way isku maqan yihiin amisomtina waxay u yeertay maamulkii ay hadda la shiraysa oo mataqaanaa ee, arrintii laga daba tegayaa marka ugu dhaqsiyaha badan oo arrintaasi ay meel soo saaraan amisom waxa waaye waa la soo xiriiri doonaa saxaafadda iyo warbishintii aynu ka qaban doonaa Een, hase yeeshee hadda ka hordhici mayno een, shiraa noo socdo shirkeena markuu soo gabagaboobo oo een, hadda waa la sheegay inay ay ninkan dileen laakiin ninkii dilay iyo sababta ku dilay iyo hawshii ee, waa waxaa waaye waa fara lagula jiraa